asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanba akhyaartaa sharafta leh ee kasoo qayb gasha nolosha fididkii meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kastoo aad joogtaanba waxaa maanta aynu wareysanaynaa oo marti noogu ah madasha fididkii ama ardaaga lixdanka xildhibaanad marwo canab axmed ciise ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xildhibaanada hirshabelle canab kusoo dhawow madasha fididkii waxaa ku dhegeysanaysaa ummadii soomaaliyeed bal marka hore soo dhawow waan dhowaha maama waan dhowaha aad baanu kaaga mahad celinaynaa ajiibka aad naga ajiibtay inaanu kugu marti qaadno madasha sigisti waraysina aad naga siisid guud ahaan soomaaliya gaar ahaana hirshabelle iyo maamulka xiisada ka taagan bal marka hore guud ahaan wixii waraad ka haysid soomaaliya gaar ahaana hirshabelle adigoo kusoo koobaya laba minut insha allah maasha allah ma horta waan salaamaya ummadda soomaaliyeed ee codkayga maqlaysa waan salaamaya waxaan ku salaamaya salaamka islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullah maama dalka soomaaliya waa dalkii soomaaliya wax hadda dhiba oo dheeraada oo aan ka sheegayana ma jiraan ka waran hirshabelle waxaa ka cusboonaa xaalado cusub oo khilaaftay in aad ka keentaan mooshin madaxweynihii xilka hayay mudane cosoble bal arrimaha isukaayo dultaag sidee bay wax u dhaceen horta waxaan rabaa hirshabelle waxay dhisan tahay toban bilood ay dhisan tahay baarlamaanka hirshabelle waxaa la dhaariyey sagaalkii octoobar guddoonka hirshabelle waxaa la doortay saddex iyo tobankii octoobar madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaa la doortay sideedii octoobar ilaa xilligaas iyo maanta oolan joogna bishii sideedaad hirshabelle waxaan ku dhaha horumara oo ay qabatay oo aan ka ahayn baarlamaankii labada gole golaha sharcimxua golaha shacabka iyo aqalka sare senataradii aan soo saarnay mooyihi waxaan hadda dhahnay waan soo saarnay oo ummadda soomaaliyeed horta aanu sheegnaa ma jirto waan garan
wuxuu ku bilowday kacdoonka fihir waxaa jira laba kacdoonaa jirta mid waa kacdoon shacabi ah oo kacdoonka shacabku kaca waay laakiin tan waxay ahayd kacdoon oo ka yimid baarlamaanka hirshabelle sida aan rabo inaan kuu sheego maamo ani hadda waxaa guddoomiye ku-xigeenkii labaada baarlamaanka madaxweynehii hore ee hirshabelle waxaan xilkiisa qabtay anigu aniga aan qabtay shan bilood ayaan aan mar walbaba kusime u noqonayay tobankaas bilood oo uu magacaaban yahana shan iyo toban maalmood oo isku xiska ma uusan fariisan xarunta hirshabelle ay degantaa caasimadeeda jowhar sidaa daraaddeed marka ma ay ma uu jiro cafi irfuran madaxweynuhu meeluu cafi isku leeyaa ma jirto baarlamaanka hirshabelle hadalkii baa lagu doortay bas ayaa noo cafaysa ma jira kalin uu ku soo kordhiyey madaxweyneheenii hore hirshabelle sidaa daraaddeed maama waxaa dhacday kacdoon baarlamaan ayaa dhacay laba bilood ayaan marba aan dejinayno aan lahayn sidaan maahan sidaan maahan sidaan maahan markii ugu dambeysay waxaa dhacday inay baarlamaankii ay ay furka tuuraan aniga ayaa joogay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wuxuu ku maqnaa nairobi guddoomiye ku-xigeenkana xaalad caafimaad wuxuu igu maqnaa xamar ugu maqnaa aniga ayaa kusimo ahaa baarlamaankii marka waxaa lagu qasban yahay waa dastuuri in la qabto mooshinka baarlamaanka keenaa marka saddex konton iyo saddex xildhibaan ayaa saddexdii iyo tobankii bisaan igu keentay mooshinka waan waan garanay waana la socnay inaad ka keenteen mooshin laakiin intaynaan gaadhin maalinta aad mooshinka kaga qaadeen xilka waxaad noo sheegtay inuu toban bilood uu xilkan uu soo socday shantaa bilood ee aad adigu xilka mar walba haysayna mar walba aad uga yeedhseen madaxweynaha golaha baarlamaanka sababaha uu cuskanayay inaanu imanin ma sababo dastuuri ah oo aada ugu samrayseen bay ahaayeen mise kuwa kayral dastuuri ahoo dulqaadkiina ay intaa kusoo gaadheen bay ahaayeen
maama anaga waxaan ahayn haddaan kuugu noqdo meeshaas baarlamaanka ugu da-da yaraa maamul goboleedyada dalka kasta waxaa ku soo aadnay xilli kala guura oo xataa dowladii federaalka ahayd dhismadeedii lagu jiro marka intaa sidaa daraaddeed maadaama aan ahayn baarlamaankii ugu da-da yaraa ilaa tobankaas bilood haddii laga reebo hadda intii aan aan waxqabano xilka ka qaadnay waxaa ku jirnay samir iyo dulqaad iyo dadkiina iyo kitaabkaad marteen ilaaliya
waan garanay marka maadaama aad madaxweynihii diiday inuu golihii baarlamaanka isa soo hortaago qaabkii brocessku ahaa ee marka hore in loo qaado cod la keeni jiray xildhibaanada ma la sameeyey oo markii hore inaad xilka ka qaadaan inaad cod u qaadaan mooshinkaas ma sii ansaxay mise maalinta aad xilka ka qaadiseen uun baa xildhibaanadu isugu yimaadeenoo seefta madax kaga gooyeen
mama waxaan rabaa horta inaan kuu sheego madaxweynaha waa wacay baarlamaanka waa la wacay hor imoo waa la yidhi waa la wacay haddana hor imoo waa la yidhi waa la wacay haddana hor imoo waa la yidhi saddex jeer sidaa daraaddeed markuu muxuu ahaaye baarlamaanka hor imaa waaye mooshinka laga keenay mojini waxaa la qaban karaa u madaxda laga qaban karaa markii baarlamaanka uu kala qaybsaya laakiin awoodda baarlamaanku mar hadday midowdo meel lagu qabta ma laha maalintii aan moosinka qabtay bishii saddex iyo tobanka ahayd habeenkii maalintii ka dambeysay afar iyo tobanka ahayd ee aan u qaadnay codkii kalsoonida ahayd sidaasuuna madaxweyneheenii hore uu xilka ku waayay maalintii bishu ahayd shan iyo toban waxaa loo yimid guddoomiyihii guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkii sidaa daraaddeed ayuu ku ansacay baarlamaanka mooshinka uu keenay waana kalsuuri baarlamaanka inuu mooshin keenay mideeda kale madaxda waxaa doorta baarlamaanka
waa garan madaxdu waxay baarlamaankuna waa hayadda ugu sarreysaa hirshabeelle
waan garanay marwe canab ahna xildhibaanka guddoomiyaha labaad ee hirshabeelle weli waxaynu ku dhex jirnaa waraysigii nabashiisi iyo xildhibaanad marwe canab axmed ciise marwe haddaynu arrintaa weliisa sii dul taagno markii aad xilka ka qaadeen madaxweynihii hore wuxuu si deg dega u yimi xaruntii madaxtooyada wuxuuna ku dhawaaqay inaan arrintaas waxba ka jirin xaaladdaas bal arrintaa isdultaag sidee baad markaa arrintaas ay noqotay
mama waxaan kaa rabaa horta qofku inuu geeridiisa yaqaanaa la rabaa qofka way wadki dili lahaa inuu yaqaanaa la rabaa cali cabdillaahi cusublaxo kumuuna qabsanin baarlamaanka kumuuna qabsanin madaxtinimada ceeb waxaa waxaa ku yimid kalsooni baarlamaan iyo cod baarlamaan wuxuu waayey kalsoonidii baarlamaanka marka war kaluu sheego ma dareemi kara aniga wixii amaan
wuxuu sheegay haddaan kugu noqdo wuxuu sheegay madaxweynihii hore cosoble in mu'aamaraad laga soo alifay dowladda federaalka uu ka dambeeyey ra-iisul wasaare khayre uu xilkiisa ku waayey laakiin aanu ku waayin shaqo xumo iyo kalsooni la-aan uu ka helay xildhibaanada ee hawshana ahayd hawl ka sarreysa hirshabelle arrintaa maxaad ka leedahay marwa canab
mama waxaan kuu sheegayaa iska dhaabraysa wasaaraha dalka soomaaliyeed agaasimo waaxeed ama madax qaybeed ka mid ah baar dowladda federaalka ah lukuma lahayn dowladda feder hirshabeellada lukuma lahayn kacdoon baarlamaan ayay arrintaan ku dhacday
waan gartay wuxuu kaloo sheegay weli waxaan ku dhex jirnaa inaan isku dayo dhinaca madaxweynaha madaxweynihii hore uu soo jeediyey wuxuu kaloo sheegay adiga canab axmed ciise ahaan iyo madaxweynuhu inaad isku qabateen inuu degmo kaaga dhigo jawiil degmo buuxda uu ka dhigo arrintaasna markii uu kaa diilay ay koosgaraysay inuu xilka ku waayo bal arrintaa iyada isdultaag
waxaan kaa rabaa jawiil markaan dib ugu noqdo jawiil macnaheeda aan kuu sheego jawiil waxay haysataa laba madaxweyne degmada ay ugu dhawaaqeen madaxweyneheenii hore allaha u naxariistay cabdullaahi yuusuf axmed wuxuu ka dhigay degmo jawiil madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu ka dhigay jawiil degmo waxay haysataa laba dikereete ee karan taasna waxaan ku leeyahaa maamo waa wax kama jiraan
waan gartay wuxuu also madaxweyne ahii hore master cosoble uu magacaabay gobol uu ka jiray hiiraan una bixiyey shabeellaha sare arrintaa iyada maxaa reer hiir shabeelle ase xildhibaan ahaan iyo shacab ahaan bal arrintaa isu kala taag siday u dhacday
kaa rabaa qofku markii magacaabayo ama uu gobol magacaabayo ama uu degmo magacaabayo ama uu shaksi magacaabayo inuu xil ayaa ka horeysa marka cali cabdullaahi cusubna waxila uu yahay oo uu ku magacaabo gobol ma jirin
wa waan gartay weli waxaynu ku dhex jirnaa waraysigii marwo canab axmed ciise ahna guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka hirshabeelle marwo waxaanu ku weydiinaynaa canab waxaa idinka yimi wefdi dowladda federaalka uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya master juxa bal wafdigaa imaatinkiisa iyo hawlihii aad gasheen so far bal arrimaha isukaayo dultaaga iyaga ku dhow
maamulka anaga waa ka dowladda federaalka maamul goboleedka shabeellana waa dowlad ka tirsan dowladda federaalka dowladda federaalka way noo timid sida ay wax u dhaceen waa siina dukumentigeedii baarlamaankii hir shabeelle oo wax ka maqan jirinna way la kulmeen ayagaa laga rabaa inay kaa soo saaraan hadda aniga inaan kasii hadla maaha
waxay waxay warar nagu soo gaadhayaan dulduulihii inuu la kulmay madaxweynihii hore cosoble idinkoo xildhibaanadii hirshabeellahana uu idinla kulmay arrintaas wax briefina nagama siin kartid miyaa meesha uu wax marinayo ma waxa uu wadaa inuu dib ay u idin mideeyaan idinka iyo cosoble waad xilkii ka qaadeen mise hawl kale oo jirtaba halkaa isugaayo dultaag
mama horta waxaan jeclaan lahaa su-aashaasu horta midda la yidhaahdo ma waxay rabaan inay soo celiyaan maamo madaxweyneheenii hore lama soo celin karo waa muwaadin soomaaliyeed si buu isu soo sharaxi karaa laakiin hadda cid soo celin karta oo dhihi karta annagaa soo celinay ma jirto kas wuxuu ku yimid cod baarlamaan wuxuuna ku tegay cod baarlamaan midda ah dowladda federaalka wasiirada ka yimid waxaan jeclaan lahaa ayaga inaad ka waraysataan maamo waxay soo arkeen iyo waxa ay ka qabaan
wa waan garanay weli inagoo bal arrintaas sii dulqaadada waxaanu haynaa in ugaaskii ugaas xasan uu wacay shir uu isugu yeedhayo dhammaan aqoonyahan ningarbood cid walba oo uu ugaasu yahay shirkaas dad badan baa waxay ka muujinayaan walaac ah suurtagalaaba in uu awalba maadaama hirsha hiiraan ugaasku u diidanaa ilaa laba gobol laga dhigo inaan maamul goboleed laga dhigin inuuba gooni ula goosan karo arrintaas maxaa ka jira dadku ay isla dhex marayaan waa xasan ugaas khaliif waa boqor beelaha hiiraan dega kamid ah boqorrada ugu waaweyn weliba annagu waxaan ka haynaa hadda oo hadala amase ficila ma jiraan boqorkaas marka inaan afaarihiisa gala looma baahnaba
aad baad u mahadsan tahay innaga oo gabagabadii ku dhow waraysiga kan waxaan rabnaa inaanu wax ka ogaano hirshabeelle waa laba gobol oo hiiraan iyo shabeelle ah muddo koobanna sidaad hore noogu sheegtay maamul baa ka dhisnaa wax isbedela dhinaca amniga dhinaca horumarka dhinaca isku xirka xildhibaanadiinii iyo xukuumaddii uu madaxweynaheedu dhacay maxaa isbedel ahoo aad nooga sheegi kartaa meesha hawsheedu marayso ummadda soomaaliyeed ku dhegeysanaysa
mama horta hirshabeelle maasha allah dowlad awalba waxay ahayd laba gobol oo daris oo walaalaah oo awalba amnigooda iyagu ka adkaa hirshabeelle ahaan annaga hadda waxaan noo aan rabnaa inaan u diyaar garowno sidii aan ku keensan lahayn madax cusub insha allah bismillahi karim nidaamyo daacadana ilaahay hana siiyaan leenahay amnigana wax hadda kalaad oo ka jira ama dhibaataa oo hadda nagu soo kordhay midna ma jiraan
maasha allah su-aashayda ugu dambaysa aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan inteen leeg baa laga yaabaa inay qaadato mase jiraa wakti idiin qorshaysan inaad kusoo doorataan madaxweyne kale iyo xilligiisa diyaar garowga inteen leeg bay qaadanaysaa baa laga yaaba
xilliga maalintaan wuxuu ka bilaabanayaa xilka ka qaadnay madaxweynaha waana bil soddonkeed ayaan rabnaa inaan kusoo gebagabayno doorashada madaxweynaha insha allah bismillahi karim
aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaan ku siinayaa laba minid ama ka badan intii aad kula gaadho maxaad kula dardaarmaysaa ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda hee reer hirshabeelle ee kaa dhegeysanaya madasha kristi ama kaa dhegeysan doona isgaarsiinta soomaaliyeed ee warbaahinta
horta waa ku salaamayaa adiga wiilkayga waryahayga qaaliga waa ku salaamayaa waa salaamayaa idaacaddan maasha allah ummadda soomaaliyeed ay dhegaysanaysa waxaan leeyahay soomaaliya ha loo duceeyo waxaa nugu dhacay abaaro waxaa nugu dhacay colaado waxaa nugu dhacay waxaan weli la arag oon la maqal waxaan leeyahay ha loo duceeyo ummadda soomaaliyeed in ilaahayga subxaana watacaala kaloobtooda kusoo dhigo khaasatan reer hirshabeelle waxaan leeyahay khaasatan reer hirshabeelle waxaan leeyahay khaasatan reer hirshabeelle waxaan leeyahay ka shaqeeya horumarka iyo nabadaynta iyo dibudejinta iyo garab istaaga midnimada reer hirshabeel aad iyo aad baad umahadsan tahay taasi waxay ahayd marwo canab axmed ciise oo aanu oo nagala so aanu kala hadalnay hirshabeelle gaar ahaan magaalada hiiraan noogana warramaysay xaaladda dowlad goboleedka hirshabeelle intaaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa cali yaasiin oo idin leh sidaa iyo nabadgelya